bismillahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegaystayaal qodobada wararka dalsan intaysana caawan waxaa ugu waaweyn dowladda soomaaliya oo mar kale dalka dib ugu soo celisay muwaadiniin soomaaliyeed oo horle kana soo cararay dagaalada ka socda dalka suudaan ilaadha ammaanka oo muqdisho ku qabtay maandooriyaal fara badan iyo raggii ka ganacsanaya kadib horgal ay sameeyeen bahda waxbarashada dalka oo kulan looga soo horjeeday filim cusub filimka cusub ee ardayley oo maanta muqdisho kulan ku yeeshay madaxweyne waddan guudka oo dowladaha gobolka ugu baaqay inay xoojiyaan wada shaqayntooda si meesha looga saaro khatarta al-shabaab dowladda soomaaliya oo madaxda hay-adda lacagta carabta kala hadashay sidii deymaha lagu cafin lahaa soomaaliya maamulka gobolka banaadir oo si deg dega ugu yeeray milkiilayaasha goobihii maqaayadaha ee la xiray xaflad lagu abaalmarinaya ardaydii ku guulaystay tartankii bishii ramadaan ee madrasada abubakar oo lagu qabtay dalka maraykan waa dalka jarmalka wararka dibaddan waxaa ugu waaweyn waxayna cirka oo ka socda koonfurta dalka suudaan iyo sidoo kale xabjoojintii oo dheersowday
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal wanaagsan habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa habeen axada taariikhdan ay ku beegan tahay soddonka bisha afraad sanadka laba kun saddex labaatan kusoo dhawaada warkii habeen iridoodaasn oo faahfaahsan waxayna ku bilownaya dowladda soomaaliya ayaa maanta dalka dib ugu soo celisay muwaadiniin soomaaliyeed oo hor leh kana soo cararay dagaalada ka socda dalka suudaan cabdifataax xilka casa ayaa warkan faahfaahinaya
diyaaraddan gadaasheeda ka muuqata ayaa lagu keenay arday iyo sidoo kale shacab soomaaliyeed kuwaasoo in muddaha ku xayrnaa dalka suudaan oo la ogyahay dagaalla in ay ka socdaan garoonka diyaaradaha aadan cabdilla cismaan ee magaalada muqdisho waxaa ku soo dhoweeyey xubno markaas uu horkacayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saalax axmed jaamac wasiirka arrimaha dibadda wasiirka waxbarashada iyo sidoo kale xubno markaasi ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya islamarkaana guddoomiyaha guddiga ee markaas dowladda ay u xisaartay soo celinta muwaadiniintaas ayaa ugu horrantii isagu la hadlay warbaahinta isagoona markaas faahfaahiyey muwaadiniintan iyo sida loo soo celiyey waxaana uu sheegay in ardayda markaasi waxbarashadooda soo dhammaysatay ee weli shahaadooyinkooda aan helin dowladda soomaaliya ay ka shaqayn doonto siday u heli lahaayeen shahaadooyinkooda inta jaamacadahooda dhammaysatay ee soo qaxday iyagoon shahaadadooda soo qaadan shahaadooyinkoodii in loo raadin doono oo ay heli doonaan inta aan dhammaysan waxbarashadooda waxaa wasiirku ballan qaaday wasaaraddu inay xil iska saartay ballanna qaaday inay waxbarashadooda sida ay ku dhammaysan lahaayeen ayadana ay ku tala gashay ilaahay idinkiis
wasiirka waxbarashada ayaa dhankiisa goobta ka hadla isagoona sheegay in dalka suudaan iyo soomaaliya ay yihiin laba dal oo walaalaha islamarkaana dhibaatada soo gaartay ay aad ugu xun yihiin waxaa ka dhacay dalka aan walaalaha nahay ee suudaan oo marti geliyey kumannaan ardayda soomaaliyeed oo heerar kala duwana markii dhibaatadu ay dhacdayna wasaaradda waxbarashadu waxay u howlgashay inay la socoto xaaladda ardaydaas haddana sida uu sheegay guddoomiyaha guddiga gurmadka wasiir abshir haruuse waxa aynu u howlgallay in ardaydaas la soo dhoweeyo xaalkooda si dhow loola socdo aad iyo aad baan u dareemaynaa xanuunka ardaydu ay qabaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saalax axmed jaamac oo dhankiisa warfidyaennada la hadla ayaa sheegay in wax loogu farxa ay tahay in muwaadiniin soomaaliyeed dalka dib loogu soo celiyo waxaana uu sheegay kuwa kale ee ku xayran dalka suudaan iyaguna ay ka shaqayn doonaan sidii dib loogu soo celin lahaa mid ka mid a ardaydii markaasi ee dalka dib loogu soo celiyay ayaa isna dhankiisa ka hadlay dareenkiisa ku aadan dib ugu soo laabashada dalkiisa hooyo maanta iiridiila halkan ka muuqata hay-adihii kala duwanaa ee dawladda hadday tahay wasaaraddii arrimaha dibadda hadday tahay wasaaradihii kale waxbarashadii caafimaadkii hay-addii sodma ergeygii gaarka ahaa ee arrimaha mataqaannaa ee dadka dib u soo noqonaya in annagoo dawladdii ah oo isu dheelli tiran oo dhammaystiran muwaadiniintii soomaaliyeed maanta lagu soo dhowaynayo magaalo madaxdooda
xilliyo ka hor qofka soomaaliga marka ay marka ay maqaadiiro ku hesho dal shisheeye waxaa suurtagal ahaan lahayd dawlad soo dhowaysa tamar intay doontaba ha leekaatee ama baadi goobtoo soo celisa inaannu heli jirin ilaahay baa galladaa leh oo inugu mahad celinaynaa in maanta qarankeennu dib inugu soo noqday dowladda soomaaliya ayaa dadaalo ugu jirta sidii ay dib ugu soo celin lahayd muwaadiniin badan oo soomaaliyeed oo ilaa iminka ku xayran qaarkood dalka suudaan oo markaasi dagaalo ay ka dhaceen cabdifataax mumraadi ay tv-ga dalsan muqdisho si aad
aada buu umahadsan yahay waryahayga ilka case markan eh, dhegeystayaal haddii aynu egno bahda waxbarashada dalka ayaa kulan looga soo horjeeday filim cus- filimka cusub ee arday ku yeeshay magaalada muqdisho cabdisaraan juulo shaakir ayaa warkan faahfaahinaya
qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ujeedka kulankan ayaa ahaa cabasho ay bahda waxbarashada ka qabaan filimka arday kaasoo dhowaan uu baahiyey mid ka mid a keeballada ka howlgala magaaladan ugu horeyn muhiimadda kulankan iyo cabashada ay qabaan bahda waxbarashada waxaa ka hadlay guddoomiyaha midowda dugsiyada gobolkan banaadir cabduqaadir maxamed xasan bile runtii filimkaas inta aan la soo bandhigin ayaa waxaa jirtay in hordhiciisa hore aan isaga nimid oon u tilmaanay waxyaabaha uu xambaarsan yahay filimkaas in bulshadeenna iyo xarumaheenna waxbarashada aysan ku habbooneyn marka sidaa darteed tafatir inay u celiyaan een, saaxiibadeen way nala fahmi waayeen mar labaad ayay haddana soo bandhigeen een, qaybtii labaad haddana mar kale ayaa bahda waxbarashada iyo culimmadii iyo bulshadii rayidka oo dhammaystiran ay u yeereen way ka codsadeen inay hakiyaan la isla tafatiro la isla fiiriyo meelaha aan ku habbooneyn waxbarashadeenna iyo fariinta uu gudbinayo iyo waxyaabaha ku jiro filimkaas oo aan hadda xarumaheenna ka jirin balse noqon karo een, wax een, dib uga dhaqangala marka filimkaas la soo bandhigo sidaa ayay nala noqotay saaxiibadeen way naga dhiga adkaadeen dhiga adkaysteen ama naga dhiga furaysteen maysan aqbalin xaqiiqatan sidaa darteed annaga oo ka duulayno maraynana waddooyinka sharciga oo noo baneeyey ayaa waxaan cabasho u qornay hay-adaha kala duwan ee dowladda wasaaradda waxbarashada wasaaradda warfaafinta wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta iyo maamulka gobolka banaadir qaar ka mid a macallimiinta iyo mas-uuliyiinta bahda waxbarashada ayaa dhankooda ka hadlay filimkan iyo waxyaabihii ay ku arkeen iyagoona ku baaqay in guud ahaanba filimkan la iska joojiyo Een, sida hadda la sheegay een, filinka la baxay arday oo runtii eh, ay diyaariyeen shirkadda bilan media oo aan dhihi karo waa qayb ka tirsan eh, een, saxaafadda waxyaabaha badan uu ka hadlaayo waxna waxay ahaayeen waxyaaba ay ay ku saxsanaayeen waxna waxay ahaayeen waxyaaba aan ku habbooneyn maanta in dalka een, een, bulshada soomaaliyeed oo ah bulsho ka soo kabanayso dhibaato ee dagaalo sokeeye dhibaatooyin fara badan soo mareen in mataqaanaa ee meeshii laga dhisi lahaa wacyigooda laga toosin lahaa in haddane si aanan ahayn looga hadlo aad iyo aad u weyn oo runtii laga naxay oo runtii lala yaabay oo aan isniri dee meesha loo socdo ay waxa weeye meel aan fahmi karna ma ah sidaa darteed waxaan rabnaa maanta mas-uuliyadda dadka haaya runtii waxaan isleenahay waa mujtamaca dad ka mid ah oo xog ogaal ah nin yacni maanta loola ciil qabi lahaa dadka maanta madaxda noo ah wasaaradda eh, iclaamka hadday tahay awqaafta iyo arrimaha diinta madaxweynaha gobolka banaadir dhammaan cadaaladda waxbarashada dhammaan waxaan isleenahay dadkii munaasibka ku ahaa ayaa jooga waalidiinta iyo ardayda kulankan ka soo qayb galay ayaa dhankooda ku baaqay in gebi ahaanba baahinta filimkan la iska joojiyo saakiin waxaan halkan isugu imaanay inaan ka hadalno falka xun uu la imaaday filimka arday kuwaas oo lagu muuqaal xumeynaya ardaydiina la nool aqoon iyo akhlaaq ay nagu aqriyeen rabbi ha sharfee barayaashiina waxaan baaq xambaarsan dareen u dirayaa guud ahaan madaxweynaha qaranka ba- gu- guud ahaan bahda qaranka gaar ahaan madaxweynaha qar- madaxweynaha dalka qaranka mudane xasan sheekh maxamuud mudane madaxweyne anigoo ahaa arday soomaaliyeed oo tacliim iyo tarbiyo barayaasheena ay gugula dadaaleen madow baa in laga tilmaamo mid ka aradan diinta islaamka iyo dhaqankeena suuban mudane madaxweyne adigoo ah aabbaha tacliinta dalka burburka kadib wax badan ka og nidaamka tarbiya iyo tacliin madow baa in dharka asturan ee dugsiyadeena dalka oo idil wax looga barto gabdhaheena soomaaliyeed ee ku jira marxaladda asaasiga iyo midii dugsiga sire anigu ku hadlaya magaca dhaqanka ummadda soomaaliyeed waxaan aad iyo aad uga soo horjeednaa filinka la sheegay ee sumcaddarrada u suubinaya ashqaa ee sumcaddarrada u suubinaya dhammaan ummadda soomaaliyeed waalid iyo arday intaba maxaa yeelay kalama maarmaan waalidka iyo arday kalama maarmaan sumcaddarradaas faraha badan cid walba ay qusaynaysaa marka waxaan soo jeedaynaa dhowr talo sidii hore loo soo jeediyeyba insha allahu tacaalaa ugu dambeyn warmurtiyeed ayaa laga soo saaray kulankan warbaahinta ayaana lagu hor akhriyey kow waxaan halkan ka caddaynaynaa in filimka arday uu yahay duulaal ballaaran oo lagu soo qaaday waxbarashada dalka diinta islaamka iyo dhaqanka suuban ee bulshada soomaaliyeed sidaa daraaddeed waxaan soo jeedinaynaa in bulshada soomaaliyeed ay muujiyaan feejignaan dheeri ah si looga hortago khatarta ka dhalan karta anshaxumada filimkan labo waxaan cambaarayn u jeedinaynaa shirkadda bila media ee soo saarta filimka anshaxumada badani ay ka buuxdo kaas oo keeni kara fasahaad ballaaran oo bulshada ku dhaca saddex waxaan shirkadda bila media ku cambaaraynaynaa in filimkani ay kas si kas ah ay ugu soo aadiyeen wakhtiga imtixaanaadka si ardaydu uga mashquulaan waxbarashada arrintana waxay keeni kartaa in sare u kac in uu sare u kaco tirada ardayda ee ku dhaca imtixaanaadka iskuullada afar waxaan ugu baaqaynaa milkiilayaasha iyo maamule maa- maamulka shirkadda bila media inay joojiyaan baahinta filimka raaligelin buuxdana ay siiyaan bulshada soomaaliyeed shan waxaan waalidiinta soomaaliyeed ugu baaqaynaa inay ilmahooda ka ilaaliyaan fiirsashada filimka loogu magac daray arday maadaama uu yahay filim mashruuc ah oo lagu faafinaayo dhaqan xun oo ka soo horjeeda diinta islaamka sidaa daraaddeed waxaan bulshada soomaaliyeed mar kale ugu baaqaynaa inay iska joojiyaan adeegsiga tv-ga bila media inta uu filimkani socdo si ay ugu badbaadaan waxyeelada uu filimkani u geysan karo carruurtooda
cabdisalaan juulo shaakir warbaahinta dalsan muqdisho si aad ugu adeegato
aad buu umahadsan yahay wariyayga cabdisalaan joole aad buu umahadsan yahay wariyayga cabdula- cabdisalaan joole shaakir warbixintaas inoo faahfaahinayay markanna maamulka gobolka banaadir ayaa si degdeg ugu yeeray milkiiyaasha goobihii maqaayadaha la xiray afeenka maamulka gobolka banaadir saalax cumar xasan saalax dheere ayaa warbaahinta la hadlay isaga oo sheegay in maamulka gobolka banaadir uu si degdeg ugu yeeray milkiilayaasha goobihii maqaayadaha la xiray ee dhowaan maamulka gobolka banaadir abaabaha isugu laabay kadib markii goobahaas la sheegay in loogu tegay dad isticmaalaya waxyaabaha maanka dooriya waxa uu tilmaamay afyeenka maamulka gobolka in milkiilayaasha looga baahan yahay inay tagaan xarunta dowladda hoose xamar
wargelin ku socota milkiilayaasha goobihii ganacsi ee hore loo xiray maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar waxauu ku wargelinayaa dhammaan milkiilayaasha goobihii uu amray gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho in la xiro ee maqaayadaha ku yaala degmooyinka cabdilcasiis hodan wadajir iyo waaberi in maalinta beri oo isniina taariikhdana ku beegan tahay kowda mey sanadka ay yimaadaan aqalka dowladda hoose ee xamar ujeeddada u yeeridda milkiilayaasha ayaa ku saabsan sidii dib u eegis loogu samayn lahaa shatiyada ay horey u qaateen ee ugu qaateen dowladda hoose ee xamar ganacsiga ay hadda ka shaqeeyaan iyo mas-uuliyadda goobahaasi milkiilayaasha waxaa la ogeysiinayaa in ay hore usoo qaataan oo ay la yimaadaan kow shatiga ay hore ugu qaateen dowladda hoose ee xamar laba caddeynta muujinaysa in uu yahay milkiilaha ama wakiilka saxda ah saddex milkiile walba oo u dhan dukumentiyadiisa waxaa laga doonayaa inuu aqalka dowladda hoose ee xamar uu yimaado saacadda marka ay tahay kow iyo tobanka barqanimo berito oo ah kowda mey oo ku beegan maalinta shaqaalaha isla markaana fasax laga yahay shaqooyinka wuxuu gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale u asteeyey inuu xafiiskiisa ku qaabilo milkiilayaashaasi goobihii la xiray si dib u eegis loogu sameeyo shatiyada ay leeyihiin iyo milkiiliyadda waxaa lidiin farayaa in aad ilaalisaan wakhtiga mahadsanidin si aad ugu adeeg
warkii habeen aad ka dhegeysaneyseen idaacadda dalsane magaalada muqdisho waa naginta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa talal hel